dagaalka yahuudda ka wadaan jiidda khaza ayaa galay maalinkii boqolaad oo xiriir ah iyadoo boqol maalin kadib aanan muuqan wax guul militari ah oo ay xaqiijiyeen ciidamada noocyada kala duwan ee yahuudda taageerada ka helaya dowladaha reer galbeedka oo ay uga horeyso maraykanka hadafka u weyn ay ciidamada yahuudda usoo qaadeen duulaanka soconaya maalinkii boqolaad wuxuu ahaa in la burburiyo kooxaha wax iska caabinta ee ka jira jiidda khaza lana soo furto maxaabiista sida buu horey u sheegay ra-iisul wasaaraha yahuudda sahyuuniga lagu magacaabo benyamin netanyahu horaantii duulaanka ciidamada yahuudda waxay ku bilaabeen soo galitaan xadidan oo ah gudaha jiidda khaza kaas oo qaadatay labaatan maalmood oo xiriir ah ujeeddada ciidamada yahuudda ayaana u muuqatay mid ay ku doonayeen inay ku tijaabiyaan awoodda wax iska caabinta uga imaan karta muqaawamada ka hor inta aanay si rasmi ah ugu dhawaaqin howlgalka khaza asaaliibta ay yahuuddu adeegsadeen welina ay adeegsanayaan inkastoo aanay sidii hore u xoog badnayn waa duqaymo hindho la-aan ah ee lagu beegsanayo dadka rayidka ah ujeedkoodana wuxuu ahaa inay argagax geliyaan dadka sidoo kalena ay ku guuleystaan inay dhulka la simaan godadka dhulka hoostiis ka samaysteen kooxaha wax iska caabinta muqaawamada ugu yaraan shan boqol saacadood ayay diyaaradaha yahuuddu sameeyeen duulimaadyo khaza ah kuwaasoo iskugu jira duqaymo iyo xogo sirdoon gantaalada ay ku rideen jiidda khaza ayaana dhan labaatan kun oo tan oo walxaa qarxa ah taas oo badankeeda dhulka la simeen ilihii nolosha ee jiidda khaza markii ciidamada yahuuddu ay bilaabeen soo gelitaanka rasmiga ee jiidda khaza waxay kasoo galeen jihooyinka kala beyt xanuun oo u dhow jiidda khaza baytlaahiyah oo u dhow waqooyiga galbeed waxayna doonayeen inay isku xidhaan mandiqado badan mediterinka ilaa marinka isku xidha jiidda khaza iyo deegaanada yahuudda xoogga ku haystaan marka loo yimaado mandiqada bartamaha jiidda khaza waxay ciidamada yahuuddu kasoo gudbeen dhulbeereedka juxrudiig si ay usoo gaaraan laamiga weyn ee salaaxuddiin si waqooyiga khaza looga jaro deegaanada kale ee jiidda khaza muqayimka albriij ee dhaca bartamaha jiidda khaza iyo magaalada khan yuunis ee dhacda koonfurta waxay ciidamada yahuudda kala kulmeen welina kala kulmayaan dagaalo culus oo lagu dhiig bixiyey taas oo muujinaysa habacsanaanta ciidamada yahuudda uuna diiday inay xaqiijiyaan wax un oo guul ah boqol maalmood kadib dagaalka yahuudda waxaa muuqata inay ku jabeen dagaalka sidoo kalena ku daaleen taasoo keentay inay iskaga baxaan badi deegaanada dhaca waqooyiga jiidda khaza haddana ay qorsheynayaan inay ka baxaan koonfurta saraakiisha militariga yahuudda waxay ku doodayaan inay bedeli doonaan qaabka dagaalka boqol maalin ay wadeen iyagoo tilmaamay in wixii xilligan ka dambeeyay ay xoogga saari doonaan fulinta howlgallo qorshaysan iyo duqaymo gaar ah oo ay ku beegsanayaan saraakiisha sare ee kooxaha muqaawamada warbaahinta yahuudda oo wareysanaysay siyaasiyiinta yahuudda ayaa tilmaamay inay marnabo suuragal ahayn in yahuudda ay guulo militari kasoo hoyso dagaalka khaza sidoo kalena lasoo afjaro ay habboon tahay in la bilaabo wadahadallo dhab ah magaalada talaabiib ee xarunta maamulka yahuudda waxaa iyadana gilgilay banaanbaxyo waaweyn oo ay dhigayaan dadka yahuudda kuwaas oo markaan u muuqda kuwo ka daalay dagaalka si cadna waxay u dalbadeen dadka kasoo qaybgalay banaanbaxa in lasoo afjaro dagaalka khaza maxaabiista ka maqanna lagu raadiyo wadahadal haddii aynu u imaano reer khaza inkastoo ay waayeen shuhado badan guryahoodana dhulka lala simay dhaawacyadoodana ay weli ay yaalaan xarumaha caafimaadka aan gurmad ka dhammaystiran lahayn haddana waxay ku jiifaan guul taariikhi ah oo muujinaya in iimaanka muslimiinta uu yahay mid sugan oo aanan loodin karin qabweynida iyo kibirka waxay iyagoo go-doonsan boqol maalmood la sabartamayaan awoodo bashari ugu wax burburinta badan keliya ma ahan inay u dul yeesheen yahuudda ee waxay ka hortageen maraykanka tani waxay ka dhigan tahay in muslimiinta khaza ay jebiyeen yahuudda iyo maraykanka oo wada socda in boqol maalmood kadib aanu weli maraykanka iyo yahuudda soo afjarin dagaalka khaza iyagoona guul ku fadhiya ayaana diraysa fariin dhiiragelin ah oo ku socota guud ahaan muslimiinta caalamka oo xitaa cid weliba oo la dhiban dulmiga maraykanka iyo yahuudda fariintaas oo ah in inaanu maraykanka yahuudda u jirin awood ahaan sida ay warbaahinta u soorayso marka laga hadlayo waxaa la filan karo maalmaha soo socda waxay tahay in ciidamada yahuuddu ay ka dhammaadaan guud ahaan khaza iyagoo saldhiganaya deegaanada dhaaxintaabka khaza tani ayaana ka dhigan in muslimiin badan oo guryahooda kasoo barakacay ay dib uga laaban doonaan guryahooda taasoo u dhaanto nolosha qaxootinimada waa arrinka ay durba bilaabeen reer khaza kuwaas oo dib uga laabanaya magaalooyinka ay ka baxeen ciidamada yahuudda sida magaalada beyt xanuun oo ahayd magaalooyinkii ugu horreeyay ay soo galeen ciidamada yahuudda taas oo ay hadda dib ugu laabteen dadkii muslimiinta ahaa maadaama ay ka carareen ciidamada yahuudda muslimiinta caalamka ayaa dhinacooda hubanaya ceeb ah in boqol maalmood oo dadkooda la gumaadayo ay hindhaha ka daawanayaan welina aanay jirin tallaabo muuqato oo ay qaadeen iyadoo mid weliba kan fog iyo kan u dhow khaza ku andacoonayaan inay taladu gacantooda ku jirin waa cudurdaar inkastoo uu qayb ahaan jiro haddana reer khaza ayaa sheegaya inay ku qanceen ayna dareemeen in walaalahooda muslimiinta ah ay khudlaamiyeen